barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysaay waa khamiis kowda bisha februari sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya oo dhallinyarada iyo haweenka magaalada boosaaso kulan wada tashi ah kula yeeshay magaaladaasi guddi madax bannaan baatiin haddii doorasho la qaban waayo labada kun iyo labaatanka mas-uuliyadda ayaa qaadaya noo caddeeya yaanu hadhow mas-uuliyadda ayaanu kala xisaabtamana hadhow ma dowladdan ba idinka ma haddar noo caddeeya sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixinaha ku saabsan doorka ay dhallinyaradu ku leeyihiin hal abuurka suugaanta
kaalimihii heesahana kama marna
qodobadaasi iyo kuwo kaloo ciyaarihii ka mid yihiin baad ku maqli doontaan idaacadda iyadan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaase ka hor warkii caalamka oo kooban kadib khudbaddii madaxweynaha maraykanka donald trump uu jeediyey habeenkii salaasada ayaa keentay in ay dhaleecayn badani kaga timaado ururada u dooda xuquuqda aadanaha oo aragtiyo taasi ka duwan qaba gaar ahaanna marka uu ka hadlayey arrimaha socdaalka xarunta daraasaadka socdaalka ee fadhigeedu yahay magaaladan washington d c oo iyadu door bida siyaasadda socdaalka in la adkeeyey kuwaasi oo horey ugu riyaaqayay go'aamadii madaxweynaha ayaa sheegay in ballanqaadkiisa jinsiga in la siin doono amaba dhalashada maraykanka in la siin doono dad ku dhow laba milyan oo qof oo caruura oo iyagoo yaryar la keenay dalkan maraykanka oo ay waalidkood magangeliyo doon ahaayeen jessica fogan oo ah madax u ah xaruntaasi ayaa sheegtay in xadidaadda uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku sameeyey hanaankii qoysaska ah iyo dadka ehelada ah laisku keenayo in ay qaadanayso sannado dhaadheer arrintaasi oo ku keenaysa culays fara badan
qof ayaa geeriyooday mid kalena wuu dhaawacmay kadib markii train siday xubno ka tirsan jamhuuriyiinta koongareeska ku jira uu ku dhacay baabuur kuwa qashinka ururiya ah meel koonfur galbeed kaga beegan gobolka virginia wararku waxa ay sheegayaan in ruuxa dhintay uu ahaa qof la socday baabuurka shirkadda amtrag oo tareenka iska lahayd ayaa sheegtay in wax dhaawac sidaa u weynaahay aanu soo gaarin rakaabkii saarnaa tareenka ee xildhibaanada ahaa inkasta oo xildhibaan jason louis iyo tiro kale isbitaalka loo seexiyey dhaawacyo fudfudud oo soo gaaray aawadood golaha qaranka ee nabadgelyada gaadiidka ayaa koox baarayaala u diray goobta shilka earl wener oo xubin ka ah maamulka golahaasi ayaa sheegay in baaritaanku uu qaadan karo sannad amaba wax ka badan isagoo intaasi ku daray in baarayaashu aanay iska mala awaali doonin sababta suurtagalka ah tareenka ayaa si gaara loo soo kireeyey si uu sharci dejiyayaasha jamhuuriga iyo qoysaskooda ugu daabulo meel lagu nasto oo ku taala gobolka virginiyada galbeed guddoomiyaha golaha powel ryan ayaa la sheegay in uu tareenkaasi wax ka saaraa hase yeeshee hogaamiyaha aqlabiyadda golaha odayaasha mitch makanel ayaa lagu soo waramayaa inaanu rakaabkaasi ka mid ahayn
nagala socotaan waa v o washington haatanna boosaaso guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya ayaa kulan wadatashiah magaalada boosaaso kula yeeshay qaar ka mida dhallinyarada iyo haweenka magaaladaasi kulankaasi oo ay kaga wada hadlayeen sida soomaaliya ay u gaari karto doorasho qof iyo cod ah sannadka labada kun iyo labaatanka sida uu qorshuhu yahay iyadoo markii dambena ay dhallinyaradu su'aalo guddiga ka weydiiyeen qorshaha doorashadaasi waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan boosaaso inooga soo diray yuusuf maxamuud yuusuf
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa magaalada boosaaso kulan kula qaatay dhallinyarada magaaladaasi iyo weliba haweenka waxayna magaalada u yimaadeen la tashiyo kala duwan oo ku aadan in la gaari karo doorasho qof iyo cod waxayna soo gebagabeeyeen kulamadii ay la qaadanayeen dhallinyarada haweenka iyo weliba odayaasha qaar ka mid a haweenka gobolka bari iyo weliba dhallinyarada aqoon-yahanada ah ayaa su-aalo weydiiyey guddigaasi intooda badani su-aalahooda waxay ku aadanaayeen qaabka loo heli karo in doorasho ay ka dhacdo dalka soomaaliya qaar ka mid ah dhallinyaradii su-aalaha weydiiyey guddiga doorashooyinka ayaa sidatan ahaa
haddii doorashaas guddi madax bannaan baatiin haddii doorasho la qaban waayo laba kun iyo labaatanka mas-uuliyadda ayaa qaadaya noo caddeeya yaanu hadhow mas-uuliyadda ayaanu kala xisaabtamana hadhow ma dowladdaanba idinka noo haddana noo caddeeya markii la rabo in lagu gaaro waxyaalo badan baa loo baahan yahay xuduudaha amniga baa loo baahan yahay in arrimahaas oo dhan maadaama iyo tirakoobka tirakoobkuna asal buu u yahay dabcan maadaama aad rabta guddigu uu rabo in la gaaro doorasho qof iyo cod ah seebaa u samaynaysaan tirakoob sidee baad maaragtay bulshadii ugu qancin kadhaan kuwa aan weligood dowladnimada arag oo dhallinyaradu ka mid tahay iyo kuwii maaragtay iyagu burburiyeyba inaad arrintaas qabataan sidee baad maaragtay noogu qancin kadhaan annaga oo dhan aad buu mahadsantihin mar labaad in meel kasta oo soomaaliya ka mid ah amnigeeda meelo la gaari waaya ay jiraan halkaasna dad ay ku nool yihiin la rabo inay ka qayb galaan doorashada arrintaas ee lagu xallinayaa oo see bay doorashada uga qayb qaadanaya
su-aasha labaad waxay tahay dastuurkii weli waa qobyo qoraal sidaan la soconno maxkamadii dastuuriga ahaydna ma dhisna marka qaab noocee aba isleedihiin baa doorasho ku iman karaysaa intaasi kadib guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka uu horkacayay guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan sayid cali sheekh maxamed ayaa dhallinyarada iyo weliba haweenka uga jawaabay su-aalihii ay weydiinayeen oo intooda badan ku aadanaa marxaladda dalka soomaaliya xilligan tirakoobka waxaa u xil saaran dabcan wasaaradda qorshaynta laakiin midda aan meeshaan idinku baraarujinayo waxaa weeye tirakoobku haddii aan la helin waa laga maarmi karaa oo uma uu xayirmi karo doorashooyinku darar badan baa waxay ku shaqeeyaan wax la dhaho diiwaangelin wax balaambii ah oo uu guddigu leeyahay soofaa ma jiro waayo balaambii qaadashadeedu micnaheedu waxaa weeye balaambii qaadashadeedu waxaa weeye oo haddeer qaadashadeedu waxaa weeye in aad muxuu ahaa rajo rajadaadu ay gaabato oo aad goolkii weynaay oo aad aad u socotay aad gaari weydo intii rajabeel ay kugu dhacdo waxaa xigtay dastuurka iyo maaragtay maxkamadda maxkamadda dastuuriga ah iyo dastuurka dhammaystirkiisa halkaan haddaay waxaan kusoo bandhignay maaragtay in laba kun toban iyo sideedka iyo toban iyo sagaalka inay ku ballaangaraysan yihiin arrimahaas inay soo dhammaadaan istraatiijiyaannu leenahay oo aan ku shaqayno oona isla markaasna noo ah roadmapka lagu gaari karo doorashada aan lagu inaan qabanno kalsooniduna lagu qabi karo hawsheeda haddaan si rasmi aan u bilownay waataan halkaan idinla joogno meelo badan aan tegi doono hadduu ilaa hidmo xafiisyana aan ka furi doono maaragtay deegaanada oo aan ka shaqayn doono marka shaqada aan wadno iyo dhammaystirka marka la yidhaahdo ee doorashadii hala qabtana markaas idinkaa qiimayn doona taas idinkaan idin daynayna kuma xirna amni in nalagu xujeeyo nimanka taatikadooda maarkay haddaad dumar tihiin hala wadina waa siday rabaan inay mar walba ku haystaan talada hadda ay haayaan waa dad kooban nimanka oo dhan ma xuma laakiin waa dad kooban oo raba talada inay sidaa ku haystaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhaya tartamada ay dhallinyarada soomaaliyeed ku tartamayaan suugaanta iyo dhaqanka soomaalida haatan dhegeystayaal waxaanu idiin haynaa qaybtii labaad ee tartan arrimahaasi ku saabsan waraysigan oo wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle la yeeshay cabdiqaadir axmed cabdiqaadir cabdi axmed oo ah wiil dhallinyaro ah oo hal abuura kuna dhaqan magaalada muqdisho wuxuu qaybtan kaga hadli doonaa noocyada suugaanta dhallinyaradu ay hal abuuraan gaar ahaana kuwa isagu gaarka u leeyi bal dhowr shirib ama saddexle ha noqoto ama labaale ha noqotee dhallinyaradan barnaamijka dhaliradka dhegaysanaysa lawada waa mahadsan tahay waxaan rabaa si qiyaas ahaan shirabku wax badana jirto mid aniga sameeyana aan sheego mid yani abwaano kale sameeyana aan isku daro tusaalahaan hadda mid abwaan sameeyo kaleeto aan waa shirabada markii cabdiqaadir markii aniga hadda inaan bilaabo asalkeedaba kow ahayd ahayd waxaan aqraaya shirabo ee abwaano kale sameeyan waxaan la yaabaya macnihiisu u weyn yahay iyo qaabkiisu u fudud yahay tusaale marka shirab hadda oon haltuur ah oon oon isku xirnayn oon abwaan aan ka arkay meelka aqraay buug waxaa ka mid ah marka macnaa wuxuu ka hadlaya sicir bararkiiuu ka hadlayaa iyo yacni dowlad la-aantii iyo culeysadii jiray iyo waxaas marka markaas oo malaha u sameeyey marka waxaa ka mid ahayd waxyaabaha aniga aan la yaabay saddex walxaatoo tusaale ahaan abwaankaas meesmeeshaan kasoo geli doono war fursad waay waa sameyn karta meeshaan iska soo dhahay saddex walxaatoo ga ku taal ganacsatoy ma garatiin inaadan noo gargaarinoo gabsan tihiin ma garatiin inay dadkiina gobolkiis gaajo u dhimaa ma garatiin god aakharo in la galaa ganacsatoy ma garatiin macnaha abwaanka waxaa laga yaabaa waxaa xanuun ku haayay xaaladda sicirbararka iyo suuqii iyo xaalka isuu yahay iyo sida ganacsatadii u socoto waxaa katoo jirta markaad qaabka loogu luuqeeyo camarad waxaa moodaa luuqeyntii qofka markaa u sheegtaa isagoo kuusoo dhagraaracahayo markaa usoo luuqeysaa oo damacdaa inaad madaxii markaa u sheegto inaad ka istaagto warkaa hal mar iga tag hal mar wixii daata igu soo celifneeya haa tusaalahan waxaan rabaa haddana waxaan rabaa haddana inaan sheego caadi shirabka too haltuur haltuur ah oo abwaano kale ay sameeyeen haddana inaan tusaale soo qaato kadibna kii dhalinyarada hadda aan kusoo xiro marka waxaa ka mid ah besla been abuurayay baladkii nooga buuxiyeen danyar la dulmiyaanahe annaga dowlada rabnaa besola been abuurayay baladkii nooga buuxiye danyar la dulmiyaanahe annaga dowladan rabnaa marka waxaa moodaa danyar la dulmiyaan nahay annaga dowladaan rabnaa haddaad qof tiraado haye haye dowladaan rabnaa inuu iskakaa dhahaa laga yaabaa haddaa laakiin ugu luuqaysan ah sax waa igu igu celi igu celi qofka leeyahay hadda marka hadbadna cabdiqaadir oo qofku siiqada qaabka u jiidid ama qaabkaad usoo celisay ku xirnaada tusaale waxaan rabaa allahu naxariista abshir bacadle tixdii jaadkoo kaleeto qaadka markuu ka hadlaayay qeybta dambe kusoo horyahayo marka abwaanka nin aada shirabka iyo hal abuurka ku fiican alla naxariise waxaa marka fiirtaan haddii aan soo galayoon damca waxaan leh karon qareeya moosaqaad karon kaqaalyaaro ka quud macan qiyaamana laysu qabsan ma xagga waxaa marka karon xaggan kasoo gela karon qareeya moosaqaad karon kaqaalyaaro ka quud macan qiyaamana laysu qabsan ma waa haltuurkii tusaale marka kaaroo meeshuu ka soo galayay si kalan dhiga qariimosaaqaad kaaroon ka qaalyaaroo ka quud macaan qiyaamana laysoo qab waa kor waxaan sameeyahaa waa kor aan laka ahaa mar kor aan geeheynaa marna waa kasoo celin karta hadda waxay ku xirna qaafiyadda qofka oo isaga u qaato hoorigso u sameeyo hadda saddex walxaatoo tii dhalinyarad saddex walxaatoo dha ku taal dhalinyaroy dhibkeenna waa micnaa waxaan ka hadlaa dhalinyarada iyo qaabka iyo sida annaga nahay waa saddex bay ka badnaan kartaa laakiin mataalkee laga soo qaatay dhexdan xeraa dhabbaan fadhaa dhalinyaroy dhibkeenna waa dhididkayga dheebsan maa dhalinyaroy dhibkeenna waa dhul shisheeye dhugashadiis dhalinyaroy dhibkeenna waa marka waxaan macnaha qofku marka waxaa mooda hadda tarjumid badan uma baahno qofka markaa intaad sheegayso ereyga wuu haystaaba oo marka qaar allaasiyo dhalinyaraha ii timaado oo ama waqooyi hadduu ka yimaado hadduu yacni ama raaskaboyn raasar haddii laga yimaado qofka marka ereyada u sheegta af soomaaliga wuu haaya wuu fahamsan yahay hamar haddaan ku luuqaan saddex walxaatoo dha ku taal dhalinyaro dhibkeena waa saddex walxaatoo dha ku taal dhalinyaro dhibkeena waa dhaxdan xiraa dhabbaan fadha dhalinyaro dhibkeena waa dhididkeheyga dheefsan ma dhalinyaroy dhibkeena waa dhulshiishehey dhugashadiis dhalinyaroy aad baad umahadsan tahay cabdulqaadir jubba hal abuur daayar shiribka ayuu si gaara xooga u saaraa saaad maqlayseenna waxay hadda uu ku howlan yahay sidii dhallinyaradu ay wax kaga fahmi lahaayeen shiribka oo suugaanta qayb weyn ku leh aad baad umahadsantahay jubba cabdiqaadir waa mahadsan tahay adag iyo kaasi wuxuu ahaa hal abuurah dhalinyaro ah cabdiqaadir axmed oo u waramayey wariyahayaga cabdiqaadir okay magaalada muqdisho waraysigaasina uu ku siiyey halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana waa dhinacii heesaha iid jaamac batalaale iyo heestii hani
waa hagaaginta aynu kaga nimaadno iid jaamac batalaale iyo heestaasi hani haatana waa dhinacii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal haddii aynu ka horrayno waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska iyadoo kooxihii waaweynaa badankood laga wada badiyey islamar ahaantaasina ay kulmo xiiso badan dhaceen shalay naadiga kubadda cagta cheles ayaa waxa ay guuldaro saddex gool io waxba kala kulantay naadiga a f c barnmouth kadib markii gegada stanford bridge ay ku martgelisay naadigaasi ciyaaryahanada wilson nathan iyo stanislas ayaa waxa ay saddexda gool ka dhaliyeen naadiga cheles taasoo markaasi u suurgelisay in naadiga a f c barnmouth ay si dhib la-aan ku dhaafto naadiga chelsea sidoo kale naadiga manchester united ayaa waxa ay guuldaro xanuun badan kala kulantay naadiga tottenham hosbur kadib kulan ka dhacay gegada wembley stadium ciyaartii markii sidaasi loo bilaabay oo la baastayba waxaa gool ka dhaliyay naadiga kubadda cagta manchester united ciyaaryahan christian ericson goolkaas oo wax ka jir labaatan ilbriqsi ku dhashay ayaa waxa ay ka dhigtay in naadiga united ay khalkhal gasho islamar ahaantaasina uu gool kale iska dhiliyo daqadii sideed labaatanaad ciyaaryahan phil jones sidoo kale naadiga tottenham hosbur ayaa ciyaar aad wanaagsan soo bandhigtay taasoo u muuqatay in guud ahaanba ciyaarta ay maamulkeedu haysay inta ay ka dhammaanaysay kasoo kow labadaasi gool ay dhalisayna waxa ay ahayd mid fursado badan kala samaysay guuldaradaasi naadiga united soo gaartay iyo chelsea waxaa sidoo kale ka sii horeeyo oo maalin ka hor guuldaro taa la mid a soo gaartay naadiga kubadda cagta ee arsenal oo iyadoona naadiga swan city inta ay u martisay looga wuranaday saddex gooli gool inkastoo naadiga kubadda cagta arsenal goolka ku hormartay ayaa saddex loogu bedelay taa micnaheedu waxay tahay in kooxihii waaweynaa badankood laga wada badiyey oo ay arsenal iyo chelsea iyo manchester united ay ka midka yihiin naadiga manchester city ayaase ka faa'iidaysatay guuldarada united iyadoo hoggaanka sii dheeraysatay kadib markii ay saddex gooli waxba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee west bromich albion saddexda gool waxaa u dheliyey naadiga manchester city ciyaaryahanada fernandinho keven debroyn iyo sergio aguero kulan xiise badanse wuxuu sidoo kale ahaa naadiga everton ayaa gagadeeda ku martgelisay leicester city laba gool iyo gool ayayna naadiga everton ku awoodronaatay labada gool waxaa u dheliyay everton ciyaartooygooda dhawaana ay la soo wareegeen t walcod ee naadiga kubadda cagta ee arsenal ay kala soo wareegeen jimi fadi ayaa goolka keliya ee naadiga leicester city ay dhalisay u dhaliyay daqiiqadii koiy toddobaatanaad kaasoo rigooran ahaa horyaalka manchester city ayaa sii hogaaminaysa oo sii dheeraysatay lixdan sideed dhibcood ay iska leedahay konton saddex dhibcood manchester united ayaa iska leh liverpool ayaa saddexaad soo gasho farqiga goolasha naadiga chelsea ka sarraysa oo konton dhibcood ay wada leeyihiin iyadiiyo chelsea tottenham hosber ayaa iskale afartan sideed dhibcood arsenal lixaad ayay joogta waxayna leedahay afartan laba dhibcood sidoo kale kooba italy kulan ka tirsan ayaa la dheelay naadiga ac milan iyo lazio oo toddobaadkan hore u dheeleeyay horyaalka dalkaasi talyaaniga ayaa kooba italy mar kale wada dheelay eberi eber ayayna ciyaartaasi ku dhammaatay oo wax gool waa laska dhelin waayey sidoo kale naadiga kubadda cagta ee leganis iyo sevilla oo wada dheelana kooba dalrey waxa ay ku kala bixeen gooli gool maanta kulamo xiiso badan ayaa dhici doona naadiga barcelona waxay la dheli doontaa naadiga valencia kooba dalre lugta koowaad iyadoo kulankaasi uu ka dhici doono gegada camnew stadium warar kale oo goosgoos haddaan idin dulmarno iyadoo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda uu xirmay xalay waddanka ingiriiska waxa ay markaasi daqiiqadii ugu dambeeyey ay qarashgareen kooxaha milyan oo lacagta dalka ingiriiska laga isticmaalo waxaana naadiga kubadda cagta arsenal ay la soo wareegtay ciyaaryahan abumanyago naadiga kala soo wareegtay brusha dortmund olivier jirur ayaa ku biiray naadiga kubadda cagta chelsea riyad mehraz oo naadiga mancity rabtena waa lagu guuldaraystay heshiiskaasi inuu dhaco oo wuxuu joogi doonaa naadiga kubadda cagta leicester city tottenham waxa ay la soo wareegtay ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee lucas ee naadiga kubadda cagta b s g u dheela iyadoo saddex milyan heshiiskaasi uu ku kacay ciyaartooyga mangala ee naadiga mancity u dheelayana waxa uu qaab amahaan ugu biiray naadiga kubadda cagta everton dhegeystayaal xubinta ciyaaraan halkaas aynoo joogto
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey xubintii ciyaaraha markana waxaad ku soo dhowaataan codadkii sahra elaysi iyo maxamed biike heestuna waa muhasho
anon sheekadaha midh bixin ma yedhaani dhawaaq makawsada miyiri kalgacaalo dhidginsii ma ahalay miyanka maarmaya anon sheekadaha midh bixin ma yedhaani dhawaaq makawsada miyiri kalgacaalo dhidginsii ma ahalay miyanka maarmaya
mareegtaankuugu jira marwoy maxibada jacay miisaankaada sidee siduu mugdi kaaga galay allaadoon mahashada maldihin mareegtaankuugu jira marwoy maxibada jacay miisaankaada sidee siduu mugdi kaaga galay adoo mayli jira gacalooye muuqata adaamaankiyo qalbiga jacaylka kumayraco taysta inaan ku tabeeye amoodin inaan maqne muskiya oo dowadkee adoo mayli jira
cododkaasi macaan ee maxamed b k iyo sahre ilays iyo heesta muhasho waxa ay gebagebo u ahaayeen barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee v o a waa jacfar kuka iyo sahre ciidle oo idinku dhaafaya nabadgelyo
iyo odooadkee afmalab urkana mari afmalab urkana mari allaanagamoso macaanay mehersigeen malaa'iga maamule allaanagamoso macaanay mehersigeen malaa'iga maamule